baarlamaanku waa kuwii doortay waana kuwii xilka ka qaaday waana hay-addii lahayd shaqadaasi baarlamaanku waxay ka mid yihiin hay-adaha hay-adaha ugu awoodda weyn saddex hay-adood ayay dowladdu sideedaba dowlad ka samaysantaa oo saddexduba ay isku yihiin complementary midba midda kale ayay ka baarlamaanku waa hay-addii sideedaba la xisaabtamaysay xukuumadda xukuumaddu hadday wax ka khaldanto ciddii la xisaabtamaysay ciddii sharciyada ilaalinaysay constitutionka ilaalinaysay ciddii sharciyada samaynaysay weeye baarlamaan baarlamaanku arrinkay sameeyeen waa arrin waafaqsan dhulka dowladda goboleedka taa markii laga yimaado gudoomiyaha baarlamaanku isagoo xamar jooga wuxuu ku dhawaaqay afartan shan oo fasax afartan shanta xisho fasaxa anu waxaan arkaa inay yihiin qalalaasa iyo fowdada la sheegaya inay hor u yihin waayo waxa weeye gudoomiyuhu baarlamaanku xamar maaha galmudug xamarna ma galmudugna maaha xaafad ka tirsan xamar inuu taas waxa weeye ogaado hadduu soo saarayo ama wax sheegayo inuu ka sheegaa meeshii u habboonay waa midda kale waxa weeye isaga laftigiisa waxa ka yaabay motion baa ka yaabay haddii meeshii ay ku shiri lahaayeen laga qunfushay waxay xaq u leeyihiin meel kaleeto inay raadsadaan oo ku shiraan si ay ugu shiraanna waa inay ansixiyaan meeshas laftigeeda waanay ansixiyeen xildhibaan cusubna way ku dhaariyeen maalinkaas abaaraha galmudug ka jirana qaarahan ugu horreeyey bay ku aruuriyeen waxa xilka looga qaaday xukuumaddana way ku shaaciyeen nidaamkii iyo stebskii la rabay iyo processkii la rabay wuu maray arrinkaas markaan saas leenahay annagu waxaan difaacaynaa jiritaanka galmudug ma aha inay bakay baashu kula gasho inaad adigu isku soo aruuriso taada difaacdo ummad baa ku nool ummaddaa difaac u baahan go-aanka galmudug sidaas awgeed baarlamaan